وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا cabduه ورasuuله السلaaمu عalayكم وraxmat الlahi وbaرakaatu walaalayaal waxaan idinku soo dhoweyneynaa muctamarkii lixaad ee sanad walbo la qaban jiray oo uu soo qaban qaabiyey markas الtawfiiq markan waxaan idin leenahay soo dhowaada jaزakum اllahu خayrا intaa kadib walaalayaal waxaan galnay muxaadaradii labaad ee muctamarkeenna waxaana inoo geli doona sheekheenna sheekh mustafe muxaadarada ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa xiriirka adduunka iyo aakhiro ayaa la yidhaahdaa sheekha ayaana insha allahu inoo kala dhigi doona muxaadaradaas inta aanu sheekha u gudagelin waxaan jeclahay walaalayaal inaan dhowr aweysis idiin sheego aweysiska hore waxaa jira baarkeerinada baabuurta qaar aan la dhigan karin oo lagu ganaaxayo marka sidaa daraaddeed walaalaha ka shaqaynaya oo arrintaa qaabilsan kala tashada meesha aad dhiganaysaan midda labaad waxaan haynaa alaaba lumay waxaana la dhigay albaabka laga soo gelayo ayay yaalaan sidoo kale waxaa laga codsanayaa waalidiinta carruurta wadato in ay carruurta qaacada ay muxaadarada ka socota ka bixiyaan oo ay meelaha kale ku hayaan si muxaadarada loo dhegaysto saddexdaa oweys kadib waxaan idinku wareejinayaa sheekheenna sheekh mustafe oo inoo gala muxaadaradii waxaa kaloo ku xigta muxaadaradan muxaadaro kale oo inoo geli doona doctor cali oo insha allahu ku xigi doonta muxaadarada tan waxaan idinku wareejinaynaa sheekheenna sheekh mustafe sheekh falid fadl jazaaka allah khayran asalaamu calaykum waraxmat ullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد een sida walaalku uu tilmaamay deriska lagu tala galay maanta inaan halkan ka akhriyo waa xidhiidhka ka dhaxeeya adduunka iyo aakhiro calaaqada ama xidhiidhka uu adduunku la leeyahay aakhiro inaan isku dayo inaan markaasi soo bandhigo bal aragtida islaamiga ah ama dadkii muslimiintaee hore siday u arkayeen adduunka oo ay aakhire ula xidhiidhinayeen basharku inta badan laba daraf bay u kala weecdaan islaamku se wuu u dhaxeeyaa qolo nolosha adduun oo qudha aragta dabeetana aakhiro hilmaamtay noloshuna inuu adduunkun ku gabagabo tahay qaatay oo doortay amase iitaar ku sameeyey nolosha adduun qolo nolosha aakhiro oo qudha aragta adduunkanna aan wax weynba u arag laakiin aakhiro sidii ay ugu shaqaysan lahaayeen oo keliya isku dayey se u arkay adduunku inuu yahay madyac lilwaqt oo aan markaa isaga gacanta loo fidin iyo aragtida islaamku aan u arko inay dhex ka tahay oo ah camal adduun iyo mid aakhiro wax la kala yidhaahdaa ma jire qofka muslimkaahi wuxuu dunida ku sameeyo ayaa aakhiro lagu abaalmariyaa idan amaama allahi mas-uul buu ka yahay adduunkan inuu si fiican uga shaqeeyo wixii uu kaga shaqeeyo xaaraan iyo xalaalbana ama cibaado iyo shirki ama wuxuu kasta uu qabto aakhiro inuu jawaabteeda helayo ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilahi rabi اlcaalamiina laa shariika lah wa bidalika umirt wa ana awal اlmuslimiin haddaan markaa mawduuca isku dayo bal inaan gudageli karo qodobo dhowraan u kala qaadi koo waxaynu tilmaamaynaa in ilaahay subxaanaه wa tacaala basharka u doortay inuu khaliifat اllahi fi اlardi noqdo وإd qاla رabka للمalaaئكة إنii jaaعil في الأرضi khaliiفة ilaahi subxaanaه وa taعaalى waxa uu malaa'igta u sheegay inii jaacil ay inii khaaliq aw inii musayir inuu ka dunida yeeli doono bashar ama bani aadam oo khaliif ka ah khaliifat اllahi fii ardi aw yakhluf can qowmin aakhariin sidaa culamada qaar kaleba tilmaamaan khilaafadaasi waxaa muftax looga dhigay masalat اlcilm oo markii ay malaa'igtu sheegtay reer nebi aadamkani inay fasaad badan iyo wax badan samayn doonaan wixii malaa'igta lagu xujeeyey ee alle subxaanaه wa tacaala uu ku xujeeyey ee miisada aadam siiyey waa cilmi wacallama aadama alasmaaءa kulaha baa ilahay yidhi nebi aadam waxaa alla baray subxaanaه wa tacaala magac dhammaantii masalat اlcilm oo ah bay culammadu yidhaahdaan miftaaxi alkhilaafa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inagu farayaa marka in layna faray dhulkaasi isaga ah inaynu camiro huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha huwa ansha'akum min alard alle subxaana wa tacaala waa ka dhulka idinka abuuray baa la yidhi wastacmarakum fiiha ay jacalakum cumaaraha wa sukaanaha amase wastacmarakum fiiha sida zayd ibnu aslam uu tilmaamayo amarakum bicimaarati ma taxtaajuuna ilayhi min bina'in wamasaakin waxufra waanhaar wagarsi ashyaar wagayri dalik alla waa ka idin amraya ama idin faraya inaad dhulka camirtaan amase waa ka dhulka idinku camiray qofka muslimkaa ilaahay subxaana wa tacala waxaa layna farayaa inaynu ilaahay keligii caabudno lakin min hadihi alcibaada macna alcibaada fi lislaam waa ballaadhan yahi cibaadadu islaamka waxa weeyaan wax adduunkana islaaxiya aakhirana islaaxiya wax adduunkan wanaajiya midhaheeda ugu badanna aakhiro la helo waxaa layna faray markaa wاbtagi fima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk walaa tabgi اlfasaada fi اlard in allaha la yuxib اlmufsidiin waxa alla uu idin siiyo ee cilmiya ee aqoona ee kartiya aakhiro ku raadceeya baa la yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya adduunka dheefta lagugu talagalayna ha ka tegin baa lagu yidhi wa axsin kamaa axsana allahu ilayk u wanaagsanow ama u subanow ama u dhaqan fiicnow sida alle subxaanaه wa tacaala uu ku wanaajiyey walaa tabgi اlfasaada fi اlard in allaha laa yuxibu اlmufsidiin nusuus qur-aan oo badan baan akhriyey kadibna mar quraan iswada dultaagi ilahay wuxuu ina amrayaa subxaanaه wa tacaala huwa aladi jacala lakum اlأrda dalula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqih wa ilayhi nushuur waxaa alla inoogu manno sheeganaya subxaanahu wa tacaala inuu dhulka inooga yeelay daluul mid hayina mid la layliyey inoo layliyan mid musakhar ah laynoo taskhiiriyey amase laynoo fudaydiyey inaynu ka faa'iidaysan karno waxa nimco kor saaran oo dhan ee famshuu fii manaakibiha baa la yidhi socda hareeraheeda iyo dhacalladeeda oo wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuur ilaahay arsaaqdiisa cuna xagga allah laydiin soo saarayaayo ilahay wuxuu leeyay faidaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wadkuruu llaha kaiira lacallakum tuflixuun salaadu hadday dhammaato baa ilaahay yidhi markaa cibaadaysataan ee salaada tukataan faاntashiruu fi اlard dhulka ku faafa baa alla yidhi subxaanaه wa tacaala wاbtaguu min fadli اllaah ilaahay dheeraadkiisa iyo nimcadiisa iyo naxariistiisana dalba oo wadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuun ilaahay subxaanaه wa tacaala caabuda in badan waxaa mudantiin inay liibaataane dhulka waxaa la rabaa inaynu camiro nolosha inaynu horu marino ummadda muslimkaa ama bani aadamku inuu noqdo wax nolosha adduunyo sidii alle uu faray subxaana wa tacaala ula dhaqmaya adduunku qofka muslimkaa agtiisa waa dariiqa loo maro aakhiro wax kasta oo qofka muslimkii uu qabto intuu adduunka joogana cibaado wuu ka dhigi karaa xoogsigaad xoogsanaysaa cibaado noqonaya waxaad cunaysaa cibaado noqon kara hurdadaad seexanaysaa cibaado noqon karta salaadaad tukanaysaa cibaado noqon karta wax kastoo aad qabanaysaa cibaado noqon kara waa haddii qasdigaagu uu saxan yahay niyadaaduna ay toosan tahay jidkii rabbi uu kuu jeexayna aada hayso idan camalku nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam albukhaari fi ladab almufrad uu ku soo arooriyey sheekh ilalbanina uu saxiixa ku tilmaamaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal xadiidkan u fiirsada in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila fain istaطaaca anlaa taquuma xataa yagrisaha faliyugrisha nebi maxamed baa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in qaamat isaaca haddii qiyaamuhu dhaco yacni haddii uu amaanadaadkii qiyaamuhu uu muuqdaan oo qiyaamihii uu dhacayo wa fii yaddi axadikum fasiila midkiina gacanta uu ku hayo fasiila fasiilada waxaa la yidhahdaa geed abqaalka timirta timirta geedkeeda yar ee la abqaalayo ee la beerayo ee geed weyn oo timira laga sugayo timirtu waa dhirta dhagaha adag leh yacni waa dhirta sannadaha laga dhur sugo maaha dhirta inta maanta la beero sanadkan iyo sanadka labaad iyo meelaha wax laga sugo waxaa laga yaabaa shan lix toddoba sano inaad sugto nebi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddii qiyaamuhu uu sanqadhiisii bilaabantay ama se uu dhacayo midkiinna uu geetimireed gacanta ku hayo haddaad awoodda buu nebigu leeyay inaanu qiyaamahaasi dhicin intaad geetimireedkaasi ka gaadhsiinayso beer buu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo ka gaadhsiiy sawirka qofka caadigii wuxuu is odhan lahaa haddii malaa waxay ahaan lahayd haddaad maqasho qiyaamihii baa dhacayo dacalkuu soo taagayay inaad qof ku tidhaahdo astakfirullahda badi ama waxaad salaad tukan karta salaad tuko ama intaad wardigi karta wardi halkaasuu qofka markuu u arko meesha uu ku degdegi lahaa waa halka kan laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkaa camalka dunida la qabanaya inuu yahay shayga aakhiro rajada weyn laga sugayo hadduu camalku yahay mid waafaqsan sharciga islaamigii wixii uu faray saasi daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qiyaamuhu hadduu dhacayo oo midkiin gacanta uu geetimiraad ku hayo falyuqrisha fain istataaca an laa taquuma xataa yaqrisha haddaad awoodi karto inaana qiyaamo aad ka gaadhsiin karto la boobi karto inaanu dhicin inaad beerta mooyaane beer baa lagu yidhi xadiidkani waxa uu tilmaamaya marka dadka muslimiinta inay yihiin dad muntijiina dad wax soo saar leh ummad aan ahayn caalla cala alukhra dad dad kale u baahan islaamku wuxuu farayaa ummadda muslimka ama qofka muslimkii inuu shaqeeyo hanti iyo lacag uu soo saaro cilmi iyo aqoon uu keeno laakiin waa inay janno goysaa masaladu waa taa hanti maximum soo saar cilmi maximum baro inta ugu sarraysa aad baran karta baro inta ugu sarraysa aad awood yeelan karta wax soo saareed wax soo saar laakiin yay noqonin mid jannada ku weydaarisoo naarta ku geysee mid jannada meel sare kaa gelisa waa inay noqotaa u fiirsa xadiidka bukhaari iyo kayrkiiba warinayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa faqaradii muslimiinta usoo ashtakootay maaha sidii shuuciyadda siraacu tabaqaat oo haniga kama ashtakoonayaan hanigay ka ashtakoonayaan laakiin waxay u ashtakoonayaan waxa weeyaan qadiyat almunaafasa jannadii baa na laga badiyey bay leeyihin cibaadaadkii baa na laga badiyey waxay yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ya rasuula allah dahaba ahlu اdusuuri min alamwaali bidarajaati alculaa waannaciimi almuqiim dadkii xoolaha lahaa bay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo kuwii xoolaha haystay jannada booskeedii sare iyo nicmadeedii maguuraanka ahaa dee iyagaa qaatay bay yidhaahdeen oo kayfa daak buu nebigu yidhi say arrinkani u dhacday waxay idhahdeen yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum walahum fadlun min amwaal yaxujuuna biha wayactamiruuna wayujaahiduuna wayatasaddaquun waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow intaanu cibaado badan iyo samaynoo dhan way samaynayaan ma aha niman intay xoolo heleen meel fadhfadhiya oo dabeetana kolle baariisu duulo kolle meel kale u duula aragtidaa maaha aragtidoodu waa aragti xoolihiisa uu janno ku raadinayo sida daraaddeed waxay leeyihin kow sidaanu u cibaadaysanay u cibaadaystaan niman xoolale oo xooluhu mashquuliyeen maahee waa niman xoolahana soo saara cibaadaduna aanay dhaafin yusalluun kamaa nusalli bay leeyihin annagoo foqoro oo cibaado shaqo ka haysanna sidaanu u cibaadaysana si leeg bay u cibaadaystaan siaanu u tukannay u tukadaan oo saanu u soonnay u soomaan xoolo dheeraadana way hayaano xaj ay ku tagaan oo cimro ku tagaan oo ka jihatamaan oo sadaqadaystaanna way leeyihin nebigaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma idin sheegaa arrin idinkuna haddaad samaysaan wixii idinka dheereeyeyna aa gaadhi kartaan cidina aanay idin soo gaadhi karin markaasay yidhahdeen haa ilaahay rasuulkiisiiyo dee nin isaguna intaad samaysaan markaa idinla sameeya mooyaane buu ku yidhi haa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi tusabbixuun wa taxmaduun watm tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir la kaalaya salaad kasta dabadeed soddon iyo saddex jeer a masaa'ilka innagu aynu iska fudaydsanno ama dadku maanta marka la yidhi saddex iyo soddon jeer samee waxaad arkaysaa qof ma carabka rogrogo iyo gacanta caynkaa leh subxaa la subxaa waxba ma tirinayo faruhun baa iska bartay iyo gacmaha insaa la isku yidhi idhaahdo laakiin tira maaha asalku wuxuu ahaa in qofkani uu kow laba tiriyo ama subxaana allah subxaana allah subxaana allah haw tiriyo ama subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar ha u tiriyo oo saddexdaba mar ha isku yidhaahdo inuu tirada hubsado si uu ahlu duhuurka ula bertami karo laakiin xataa kuwii cibaadaysanayay cibaadadii baa ka qasantay subxana allah subxana allah inta acbaar la yidhaho faracankaa la yidhadhahda baa la kacaya inuu labaatan yidhi iyo inuu saddex iyo soddon yidhi iyo inuu konton yidhi ma kala garanayo laakiin qoladaase nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saddex iyo soddon jeer mid kasta dhaha dabeetana kuwii idinka dheereeyeyna waa ka daba tegaysaan cidina idin soo gaadhi mayso dee cid intaad samaysaan in leegoo kala samaysa mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa noqdeen sidii bay yeeleen qoladii xoolaa lahaydna waa maqashay ilaan waa rag iyaba cibaadada raadinayeen waa la boobeen iyaguna subxaana allah subxana allah dii waa la wadeen dabeetana nebigay u yimaadeena waxay dhahen ilahay rasuulkiisiioo qoladii lacagta lahayd intiina way naga daba yidhaahdeen dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa buu nebigu yihi deegaasi waa ilaahay dheeraadkiisa iyo ilaahay baa cidduu doono siiya ee wardigiinna haysta markaa weeyaan idinkuna kambal boobsiiya intaa boobsiin kartaan maxaa ka muuqata waxaa ka muuqda dad maal la soo saaro muntijiina dad camal samaynaya aakhirana aan laga dheeraynaynin dad camalka ay samaynayaan u arka inuu yahay kii ay ku janno tegayeen dad maalku uu yahay markaasi waxa janno lagu tago waxa markaa aynu leenahay saxaabadu waxay ahaayeen dad aakhirada iyo adduunka shay qura u wada arka u arka camalkan dunawigee uu wadaa inuu yahay aakhirana ku boos janno ee ku doonaya sare dad u arka qof aan naftiisao qura ka fekerayn ee bulshadoo dhan inuu horumariyo bulshada islaamka ah oo dhan inuu horu bal eta bini aadamka oo dhan waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya maxaa fii suurati alinsaan alla muxuu ku tilmaamayay markii waxbixinta laga warramayey wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi iyo maxaa la yidhi miskiinan wayatiiman waasiiran asiirku waa ayo asiirku waa kaafirun billahi dee dagaal lagu qabtay maaha muslim idan bashariyadoo dhan bay tijaabinayaan inay noolayn karaan waa dad muntija markaa waa dad wax soo saar leh dadka muslimka ah sida daraaddeed ayaa saxaabadu waxay ahaayeen dad ahlu bataala may ahayn dad meel fadhfadhiya oo wardiyo uun may ahayn sida dadka badhsawirayo ee waxay ahaayeen asxaabu xirfa dad ilaahay iyo rasuulkiisa ku xidhan oo cibaadaysta oo jihaatama oo haddana xirfad iyo wax soo saar leh dad bay ahaayeen aan dadka ku kor noolayn masalan muhaajiriin baa soo guuray madiina yimaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu walaaleeyey saxaabadii si aan asma iqtisaadiya udhicin lama odhanin waa laajiyiin kuwan iyo laajiga waxa la siiyo waxa la yidhi muhaajiriin baa la yidhaha laajiyiin maaha waa muhaajir qaxoonti maaha ee waa soo hijroodeen baa la yidhi hijrada iyo qaxoontinimadu waa kala nooc kuwan soo hijrooday waxaa la yidhi markaa kuwii meesha joogaa lala walaaleeyey kuwii lala walaaleeyeyna xooluhu agtooda wax badan kamay ahayn sida daraaddeed ayaa axad asaxaaba sacd ibnu rabiic wuxuu ahaa nin maalqabeena ansaar nimanka ugu maal badan ka mid a cabdiraxmaan ibnu cawf baa lala walaaleeyo wuxuu yidhi kaale cabdiraxmaan ansaar waxaan ahay ragga u xoolo badan waxaan kaa rabaa buu yidhi faqad xoolahayga laba u qaybiyo qayb qaado laba dumaraan qabaaye tii adiga ku cajabgelisaan furaya markay ciddadeeda dhammaysato guurso naf iyo maalba waan kula qaybsamaya waxaan haystoo dhan cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku yidhi ilaahay walaal ha kuu barakeeyo waxaad haysato xoolahaaga iyo haweenkaaga iyo waxaagaba allah ha kuu barakeeyo ee anigu nin farsamo yaqaana baan ahay buu leeyay nin xirfad yaqaana business man nin yaqaan sida loo tijaareeyo aniga suuqa i bar buu yidhi suuquni tus dulluunii cala suuq wax ii dhiibiyo in yaroo intaan ku baac mushtariyaaan kuu soo celiyo ii dhiibna xataa kuma odhanin waar waxoogaan ku faraqabsadoon ii dhiib waa soo celinayaa xataa taa ma odhanin wuxuu leeyahy waxaaga oo dhan dayn ma raba lacag ma raba waxba kaama waxaaga allaha kuu barakeeyo oo muxuu qaban wuxuu yidhi aniga suuqay gee suuqa yaa haystaa suuqa yuhuud baa haysata suuqa madiine ee tijaarada reer banu qanuqaac baa gacanta ku haya iyagaa ah markaa casab اliqtisaad fi lmadiina lafdhabarta dhaqaale ee magaalada madiine ka jirta iyagaa ah wuxuu leeyahy aniga magaalada meesha laga baac mushtareyunige raallina ahaw magaalada halkii laga baac mushtareynaya cabdiraxmaan ibnu cawf la tusa waa tegay suuqi tijaarad mudaaraba samsara wuxuu sameeyeyba magaaladii buu dhex galay maalmo kadib isagoo dhalaalaya oo ninku markuu aroosta had iyo goor dee waxbuu ismarmariya waa caddaadaa isagoo markaa dhalaalaya buu nebiga ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi maxaa isbeddelay xaggee wax ka dhaceen baa la yidhi cabdiraxmaan ibnu cawfow wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo aroos baan ahay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi imisaad ka bixisay wuxuu yidhi waxaan meheru siiyey gabadha laftimiree dahaba yacni laftimira in leegoo dahaba ayaan u siiyey meher muu odhan hay-adaha n g o-ga dunidu hana soo gaadhaan iyo hay-ad khayriyo islaamiya ha timaaday waxba toona isagaa xoogsaday guursaday bixiyey aroostay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dowladdii islaamiga raggii hogaami waxaa laga war helo ninkan dhalaalaya magaalada jooga markii la weydiiyeyna mahyamuu nebigu ku yidhina wuxuu yidhi haweeney baan guursadayo xoolaan weliba ka bixiyey waxay ahaayeen dad asxaabu xirfa ah ragga badh xirfadooda waxay gaadhsiisnayd masalan xadiidka imaamu axmed musnadkiisa uu ku soo aroorinayo arnautina uu saxiixa ku sheegayo saxaabigii la odhan jiray curwata ibnu abiljacdi albaariqi saxaabi buu ahaa samsarada iyo dilaalkiiyo saa wax loo kala iibiyo aada u yaqaana dabeetana waxaa magaalada madiine soo galay jalb yacni xoolaa la keenay geel iyo adhi iyo wax la iibinayo xoolo ayaa nebiga la soo agmariyey dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam curwata ibnu abiljacd ayuu wuxuu ku yidhi waar diinaar kaa qaado hal diinaar intuu u dhiibay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi orodoo nee fadhiya inoo soo iibi diinaarkiibuu soo qaaday dabeetana xoolihii buu baabaayacay waa waday laba neef buu diinaarkiisii siistay nebigu neefun buu yidhi soo iibi waxaana la filayey diinaarku inuu neefun marketka markaa suuqa ka jooga hal un uu goyn karo laakiin ninkani waa nin farsamo yaqaan ah tijaaraduna dee qabnulyasiir haddaanu jirin cidiba ma kala baac mushtarayn karteen qabniga faaxishka ah baan shareecada bannaanayn laakiin qof waliba hadduu informationka hayo dee cidiba lama kala baac mushtarayn kareen waxoogaaga informationka in laisleedayaa lakala la kala iibiyaa markuu kan ka iibsadee uu intan ka siistay ayuu haddana suuqa la soo galo mid baa ka hor yimo yidhi waar adhigan iga iibi waa labadii uu soo iibsaday markaasuu yidhi imsaa kaa siiyaa waa la isbaabaayacay inuu mid diinaar ka siiyaabay ku heshiiyeen tiibuu diinaar haddana ku iibiyey nebigu wuxuu yimi isagoo diinaar iyo neef adhiya wata diinaar baa loo dhiiboo layidhi neef adhiya soo iibi dabeetana wuxuu soo noqday isagoo diinaarkiina sita neefkii adhiyana wada ayuu yimi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma baarik lahu fii safqati yamiini ilaahay ha u barakeeyo waxaad gacanta gelisaba alla kuu barakeeye buu nebigu ku yidhi tijaaradaada taad gacanta gelisaba wuxuu idhaahdaa suuqa kuufaan geli jiray maalintii maa noqon jirin buu yidhi anigoo afartan kun wata mooyaane waagii dambe yani suuqa kuufa magaaladii kuufee weyneed marka tijaarada la kala iibiyo suuxii markaan magaalada soo gala buu leeyahy casarkii waxaan carraabi jiray arbaciin alef meelaha anigoo helay waxay sheegaysaa dadkani say u ahaayeen dad ahlu xirfa ah dad xoogsada cumar bin alkhadaab oo amiira muxuu sameeyey ayaa abi muusa alashcari xadiiskii saxiixayn ku yaalay abi muusa alashcari albaabka ku garaacay markuu albaabka ku garaacay ayuu cumar wuu mashquulsanaa markaasuu haddana garaacay saddexdii jeer ee la garaaci jiray buu u garaacay isagoo le waa cabdillaahi waa laga furi waayey wuu iska noqday cumar baa yidhi war codkii baan maqlayay cabdillaahiya mee ka fura waa la furay waa la waayey u yeedha buu yidhi waa loo yeedha markaasuu yidhi maxaad u noqotay wuxuu yidhi waxaan maqlay ilaahay rasuulkiisiiyoo leh albaabka haddaad saddex jeer garaacdaan oo laydinka furi waayo iska noqda markaasuu cumar wuxuu ku yidhi ama markhaataad keensanaysaa ama waxaa kugu dhaca waad arki inuu nebigu sidaa yidhi soo caddee abi muuse alashcari baa noqday oo yaabanba oo xadiidkii uu sheegay in lagu haysto dabeetana suuquu tego ansaaroo meel fadhidii u tegey markaasuu wuxuu yidhi war ma maqasheen ilaahay rasuulkiisii inuu yidhi saddex jeer qofka albaabka laga furi waayaa ha iska noqdo waxay ku yidhaahdeen ka noogu yar baa markhaatiga kuu soo furaya abi saciid alkhudri oo meesha fadhiyaa la yidhi kac oo adigu markhaatigaa soo fur yacni waa masale macruufa baa la leeyahy masale cumaru maanta cid ugu hanjabo maaha abi saciid alkhudri baa yimi oo arrintii buu sheegay cumar muxuu ku calaacalay markaasi alhani safqu bilaswaaq buu yidhi ragintay wax baranayeen masuuqii baa anigana ikaday buu leeyahy yacni cumar baa cumar oo cumar ah ayaa wuxuu leeyahay abi muuse iyo qoladani waxay iga yaro badiyeen mararkii aan suuqa u baxsanayey yacni markaan baac mushtaraynayey waxay tilmaamaysaa inay ahaayeen maxay dad ahlu xirfa dad xoogsada oo tijaaraysta oo shaqaysta bay ahaayeen walidaalik ayaa saxaabada inta badan waxaa laga yaabaa innaga maadada inugu badan marka runtii zuhdiga in lasoo qadimaa baa ka fiican in tijaarada lasoo qadimo waayo awal baynu ahlu maadda iska ahayn xagga xoolaha u janjeednay laakiin saxaabada markaad fiirsato weliba markaad fiirsato raggii u waaweynaaye qudwada ahaa maalqabeennay wada ahaayeen casharati almubashiriin eeg abu bakar cumar cuhmaan طalxa zubayr cabdiraxmaan ibnu cawf sacd ibnu abi waqaas kutubu taraajum ma akrideen mid waliba xooluu ka dhintay cidna ma weydiiseen abi bakar isaga dadku waa iska wada yaqaanaa inuu taajirba markii hore ahaa maalintii hijirada oo qura yacni shan kun buu diyaariyey inay ku hijroodaan isagiiyo nebigu calayhi isalaatu wasalaam abi bakar nin taajiroo carbeed oo macruuf oo la yaqaan buu ahaa laakiin marka aan saxaabada u fiirsanno waxaa la tilmaamaa cumar ibnu alkhadaab maalintuu dhintay dhimanayay wasaayaadkiisii waxaa ka mida bay yidhaahdaan wuxuu dardaarmay afartan kun in cid dardaaran loo siiyo asxaabi siyar wa taraajum waxay soo arooriyaan xasan albasri baa la weydiiyo waxaa la yidhi oo ma huluskii maalkiisaa intaa gaadhayay baa la yidhi waxay qariibsadeenoo malaa afartankan kun waa hulusu maalihiigii bay yidhaahdeen markaasu wuxuu ku yidhi laa wallahi famaaluhu kana aysar min an yakuna hulusuhu arbaciina alfa buu yidhi maya wallaahi xoolihiisu waa ka khanisanaa bay leeyihiin cumar nin huluskiisu oo arbiciin noqdo bal asxaabu siyar waxay sheegayaan cumar ibnu alkhadaab markuu dhintay carruurtiisa inamadiisa mid waliba wuxuu dhaxlay bay idhaahdaan boqol kun in ah mi'ata alf likulli ibnin carruurtiisa ka mid ah ee waxaa laga yaabaa buu leeyahy in yar uun inay ka mid ahayd oo wasiyo uu dardaarmay cuhmaan isaga dee taarikhda waynu wada naqaanaa nin maalqabeena baynu ahaa jeyshulcusra oo qura tabuuk maalintuu ciidanka intuu dirayoo qura waad garan kartaa alxa alxa saxaabada wuxuu ahaa ku caanbaxay waxbixinta naanaystiisa waxaa la odhan jiray alxat ilfayaad dalxihii burqanayay baa la odhan jiray burqade burqade wuxuu burqanaya waa xoolo waa waxbixin waxay idhahdaan baac mushtarkiisu wuxuu ahaan jiray gulladiisu maantii intuu soo faa'ido ilaa kun diinaar buu maalintii soo heli jiray bay idhahdaan kun diinaar ma taqaanaa waa afar kiilo iyo bar dahaba wax ku dhadhow ayuu maalintii soo heli jiray kun diinaar yaani halka diinaar waa four point twenty five grams waa wax yacni afar kiilo iyo rubuc ah inuu maalintii soo helo waxaa lagu tilmaamayaa say asxaabu siyarku wariyaan mucaawiyata bn abi sufyaan baa wuxuu ku yidhi muusa bnu طalxa ayuu wuxuu ku yidhi aabbahaa imsuu ka dhintay markaasuu wuxuu yidhi taraka alfay alfa dirham wamiatay alfa dirham min afida ama dahab fakhalafa miatay alfa dinaar wuxuu yidhi marka la eego fidada alfay alf waa laba milyan laba milyan iyo laba boqol oo kun oo fida ah silvara buu ka dhintay buu leeyahy dirham dahabkana miatay alf dinaar laba boqol oo kun oo dinaar kunka dinaar hadduu afar kiilo yahay laba boqol oo kun waa imise kiilo kun dinaar hadduu afar kiilo yahay laba boqol oo kun waa imise imise kiilo bay noqonaysaa xisaabiya idhinku mucaawiya markaa wuxuu yidhi caasha xamiidan shariifan wamaata shahiidan buu ku tilmaamay zubayr ibnu alcawaam waxaa la yidhaahdaa xoolihii iyo dhulkii uu ka tegayiyo beerihiisi iyo wixiisii markii la iibiyey oo ay inamadu hayeen afar sannadood baa la naadinayay ciddii dayn ku lahayd nin taajira oo xoolo badan le buu ahaa saas daraaddeed dad badani ku xidhan yihiin cid allaaliya ciddii wax igu lahaydaa soo xaadirta buu yidhi dabeetana afar sannadood baa la naadinayey dadkii daymaha ku lahaa in daymaa la siiyo kadib waxay idhaahdaan konton milyan oo dirham lacaga buu ka tegey bay ku tilmaamaan waxaa la sheegaa cabdiraxmaan ibnu coof iyo dee tujaarta iyaga tooda tirin maayo waayo cabdiraxmaan waxaa la yidhaha maalin buu madiine yimi asxaabu siyarku say sheegaan dabeetana wuxuu ku yidhi cuhmaan buu dhuluu lahaa ka iibsaday cuhmaan buu yidhi dhulkaa iga iibso cuhmaan buu dhul ka iibiyey inbusuu ka siiyey dhulkiisii madiina arbiciin alf dinaar buu qaatay cuhmaanna dhulkii baa loo daayey arbiciin alf dinaarkiisuu yidhi afartan kun oo dinaar afar kiilo ku dhufo kunkiiba waa intaasi intii oo kun oo dinaar isagoo sida ayuu suuqii magaalada intuisa soo taagay ayuu yidhi reer banu zahra waa qabiilkii uu ka dhashay baa wixii faqiir ku jira halkaa yimaadaan wax allaaliya wixii fuqarada muhaajiriinana ha loo qaybiyo haweenkii uu nebigu ka geeriyoday umahaatilmu'miniinkana ha loo qaybiyo afartankii kuna diinaar intuu qaybiyu iskaga tegey waa hal mara dhul uu iibiyey oo uu hal mara haddana bixiyey wixii ka soo galay oo dhan waayo xoolo way lahaayeen laakiin xoolahaan hadaf u ahayn tujaar bay ahaayeen laakiin tijaarada ahayd mid aakhiro lagu raadcaynayo walidaalik ayaa waxay u arkayeen xooluhu inaanay qiimo ugu fadhinin camar ibnu alcaas baa soo islaamay markii uu yimi saxiix aladab almufrad xadiidka ku yaalla saxiixa uu sheekh alalbani ku tilmaamayo markii uu soo islaamay ee uu madiine jooga buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hubkaagii soo qaado ciidan maad kaxaysanaysaayo aan kugu darayaaye markii markaasaan waxaan u imi buu yidhi hubkaygii iyo waxaygiiba markaan soo qaatay nebigii oo weysaysanayaan u imi buu yidhi wuxuu ku yidhi yidhi hubkaaga iyo dharkaaga soo qaado ikaalay waan u imi markii uu yimi ba wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan ciidanka diro oo kugu daro ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ku soo xooleeyo nabadna kugu soo celiyo camar ibnu caas baa wuxuu yidhi innii lam uslim ragbatan fi lmaal ilaahay rasuulkiisiiyo dee anugu islaamnimada xoole umaan soo gelin xoole ma doonaynin nebigaa ku yidhi ilaahay baan kuu rajaynaya inuu kuna soo nabadgeliyo xoolana ku soo siiyo isna wuxuu leeyay dee anugu umaba islaamin inaan xoolo helo xooluhu ma aha dantayda innamaa aslamtu ragbatan fi lislaam buu yidhi waxaan u soo galay islaamnimada anigoo islaamnimo raadinaya waan inaan ilaahay rasuulkiisa maciisa ahaado markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi xadiidka macruufkaee dadku yaqaano nicma almaalu saalix lilmar'i saalix xoolaha fiican baa nimco badan oo u nimco badan maxay qofka wanaagsan markay gacantiisa ku jiraan xoolo ilaahay loogu dhowaanayo marka ay yihiin idan waxaynu leenahay mujtamaca kani may ahayn mujtamac aakhiriyo adduun intay kala saareen le qofka ama adduunka gal ama aakhiro gal may ahayn ee waxay ahayd mujtamaca aakhirada iyo adduunku mid qura u tahay oo adduunkay helaanna aakhiro ku raadinaya hadafkooda weynina aakhiro in la helo uu yahay saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu leeyahy rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah waa ragga aan idiin sheegaya weeyaan waa casharati almubashiriin kuwan xaadirinaya waa cuhmaan waa caliy waa abibakar waa cumar waa طalxa waa zubayr waa sacd ibn abi waqaas sacad ibn abi waqaas waxaa la yidhahdaa markii xarbulfitnihii kamuu qeyb gelin isagu cali iyo abi mucaawiya dagaaladoodii muu gelin beere u lahaa buu ka shaqayn jiray oo iska joogay marwan baa la yidhi markii uu dawladda qabsaday caaishooyna sacada baa waxay weydiinayaan siday soo naqlinayaan ahlu siyarku aabbaha xoolihiisi iyo ka warran baa la yidhah waxay tidhi marwan buu wuxuu u diray shan kun khamsata aalaaf oo zaka ah zakadu imisay ahaan jirtay two point five two point five kiisu hadday shan kun yihiin xoolihiisa waa imisa yani waxay ahaayeen dad ilaahay yaqaana laakiin kuwaasaa ilaahay haddanu qur-aanka wuxuu ku sifaynaya waxay ahayn rijaalun laa tulhiihim tijaaratan walaa baycun can dikri illahi waiqaami الsalaati waitaaءi الzakaati yakhaafuun yowma tataqallabu fiihi اlquluub wاlabsaar rag bay ahaayeen baa ilaahay leeyihi aanay ka mashquulinin tijaare iyo beec iyo waxgalasho iyo xoole raadis ilaahay xuskiisa iyo salaada oogisteeda iyo zakada gudashadeeda rag aan waxaa kaga mashquulin bay ahaayeen yacni waxay ahaayeen rag u arkaya salaada cibaadada zakadu inay awalulbaab tahay u arkaya maalkuna inuu yahay sida kuwaa loogu janno tago wax lagu janno tago isaguna aakhiro kuwada raadinaya laakiin hadday cibaadaadkiiba kaa mashquuliso janno weyday mar labaad waxaan leeyahay mujtamaca muslimka ama bini aadamku horumarku wuxuu u baahan yahay faa'id bay yidhaahdaan dawladdu say horumaru samayn karto waa in kharashka dawladda iyo mujtamacu wuxuu istihlaagooda wax ka badan waa inay kaydisaa waxaasi waa inuu noqon karaa wixii la investgaraynayey ee nolosha lagu horumarinayey mujtamac dhammaantii wada faqiiri horumarba ma sameeyo cuddo ma samayn karo cid iskama celin karo ma noolaan karo macquulla maaha haddaad tidhaha dadku fuqaro ha noqdaan oo masaajidka ha wada fadhiyaan dee noolaan maayaan baa ku xigta suurtagal maaha inay noolaadaan umma marka la rabo inay jirto waa macquul dad zuhaada ama faramadhan ama caynkan inay ku dhex jiraan laakiin umma bikaamiliha faramadhani macquul maaha umma bikaamiliha inta gacanta wax ku haysaa ay faasiq tahayna iyana suurtagal maaha haddii inta gacanta wax ku haysaaba ay faasiq noqoto suurtagal maaha maxaa la rabaa faa'id aakhiro dadka u hoggaamiya dheeraad nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixii aad taqaaniin ee imaamu termedi warinayo riyaad saalixiinka iyo meelahaana ku aragtaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inama dunya liarbaci nafar liarbacati nafar adduunka afar qof bay usugan yihiin baa la yidhi afartani maxay kala yihin cabdun razaqahu allahu maalan wa cilma baa la yidhi qof ilaahay uu ku arsaaqay xoolo iyo cilmi xoolo wuu haystaa waa min anicam cilmina wuu hayaa oo ah xooluhu haddii aanay cilmigii alle lagaga cabsan lahaa wadan iyaga wax fasaadiya laakiin qofkan gacantiisa waxaa ku wada jira xoolo iyo cilmi baa la yidhi cilmi dariiqa saxa uu ku arko fa huwa yataqii fiihi rabbah wayasilu raximah wayacmalu lilahi fiihi bixaqihi nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo markaasi ilaahay kaga cabsanaya cilmiga iyo xoolaha la siiyeyba oo qaraabadiisa ka xidhiidhinaya oo ilaahay xuquuqdiisa ka gudaya wixii la faray xoolahan inuu ku qabto ku qabanaya fa haada biafdali almanaasil buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aakhiro kaasi wuxuu ka soo baxaya mansiladaha aakhiro la dego meelaha ugu fiican meel ka mid a saddexda kale hadda uma jeedo laakiin waxaan u jeedaa inaan tilmaamo aakhiro iyo adduun qofka muslimka ee dhabtaa way isugu jiraan waa meel qura bulshada muslimkaana waxaa looga baahan yahay faa'id iqtisaadiya inuu jiro oo horumar lagu samayn karo cuddo waacidduu lahu ma istatactum min quwa lama samayn karo haddaanu jirin faa'id iqtisaadiyi saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim uu warinayo wuxuu ku tilmaamaya almu'minu alqawiy khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif wa fii kulli khayr mu'minka xooggan caafimaad iyo cilmi iyo aqoon iyo wax kastoo xoogu sheegaba mu'minka wata ayaa ka khayr badan mu'minka daciifkaa baa la yidhi labadubana khayr bay leeyihin waataynu soo sheegnay in fuqaradii muslimiintu ay lahayd dahaba ahlu dusuur bilujuur dadkii maalqabeenkahabaa xoolihii la tegey waxaynu leenahay muslimka aakhirada iyo adduunku waa mid qura waxaase la rabaa wuxuu yahay xooluhu inay noqdaan waxa qofka u hogaamiya sultad xoolo quwo oo dhami inay qofka u hogaamin karaan samaha qur'aanka ilaahay wuxuu kaga warramayaa cabdu saalixa oo ilaahay subxaanaه wa tacaala sultiyo xooliyo wax walba la makansiiyey laakiin u adeegsaday ariiqii sawaabkaha inaa makannaa lahu fi اlard waaataynaahu min kuli shayin sababa faatbaca sababa baa ilahay yidhi dalqarnayn waxaanu makan siinay dhulkaanu gacanta u gelinay baa la yidhi subxaana wa tacaala waxaananu siinay baa ilaahay leeyay min kulli shayin sababa shay kasta sababtii lagu gaadhayey wixii hanti lagu gaadho hantaa loo siiyey wixii cilmi iyo aqoon lagu gaadho cilmi iyo aqoon baa loo siiyey wixii karti iyo raganimo iyo quwo lagu gaadho waa loo siiyey qof dhammaystiran buu ahaa dabeeta isna muxuu ku qabtay fa atbaca sababa baa ilaahay yidhi sababtii la siiyey buu raacay dabeetana bashariyadoo dhan buu anfacay kuwii dulmiga lagu hayey ee yaajuuj iyo maajuuj kolba rabshadda u geysanayeen waa kuu yidhi yaa dalqarnayni ina yaajuuja wamaajuuja mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum sadda waaran wax ku siinaya nimankaa naga qaba bay idhaahdeen waxa lay siiyey ayaa ka khayr badan buu yidhi xooggiinun iigu gargaara waxaan uga jeedaa waa adduun buu gacanta ugu jiray laakiin uu aakhiro ku raadacaynayo waxaan ku soo koobayaa marka saxaabadii dad shaqaysta dad xoolole dad baac mushtara dad farsamo yaqaana dad aqoon-yahana wax walba oo lahaaye laakiin adduunka wuxuu ugu muuqday dariiq aakhiro loo maro taa macnaheed waxa weeyaan adduunka kasbashadiisa dariiq xaaraana umay mari jirin oo marka hore si ay xoola u helaan waddo ilaahay cisyaankiisa umay mari waayo waxay adduunka u raadinayaanba inay ilaahay ugu dhowaadaan buu ahaa haddaad adduunka marka horeba u marto dariiqa aad ilaahay kaga fogaanayso dee ma aha kii la rabay waa midda labaade waxay ahaayeen adduunka iyo aakhiradu dad ay isugu jirto qoladaa foqorada aan waxba haysanin markuu nebigu tiltilmaamayey muxuu ku yidhi tasbiix iyo wardi iyo tahliil iyo intaa markii loo sheegay ayaa haddana waxaa la yidhi alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar sameeya dadka samaha fara xumaha ka reeba markaase haddana waxaa loo sheegay qofka muslimka oo aada caawiso ka faraskiisa ad wax waliba inay sadaqatay markii dambu nebigu wuxuu ku yidhi wafu budca wa fii budci axadikum sadaqa haweentiisa ninku galmada uu u galmoodaba sadaqa xataa buu nebigu yidhi u fiirso aragtida adduunka ay ka qaba markaa muslimku aragtida uu adduunka ka qabaa waxa weeyaan waxyaabaha adduunye jacayl xaggeeda ugu xiga waxaa ka mid a xidhiidhka ninka iyo gabadha dhex mara nebigu cayaaraha uu yidhi cayaare kuma jiraan bay ka mid tahay cayaarta ninka iyo haweenaydiisa dhex mara iyo cayaarta ninka iyo faraskiisa uu ku dagaalgalaya dhex mara cayaaraha kuma jiraan baa la yidhi iyagu laqwi ma aha waa cayaaro gaar ah oo ajar lagu helo hadduu dariiqa la maraya uu yahay maxay kii islaamku uu faray sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leey waa fii budci axadikum sadaqa midkiin inuu haweentiisa u galmoodo ama uu la cayaaro ayaa sadaqa ku jirtaa baa la leeyay taa macnaheed waxa weeyaan adduun iyo aakhira meeshan ma kala jirto ee adduunku waa dariiqa aakhiro loo maro dadka barh baa xadiiska daciif ama mawduuca soo arooraya addunya masracat alaakhira ma jiro laakiin macno ahaan waa sax nebi maxamed weeruu yidhi oo ka sugan maaha calayhi salaatu wasalaam laakiin macnaha ay xambaarsan tahay waa macno saxiixa oo haddaa sawtan culammadu markay wax wacdinayso adduunyada ka taga tidhaahdee adduunyada lacaye adduunyada waxa laga sheego waa geerma waxay dhahdaan culammadu xaqiiqo waxa in adduunka caydiisu qur-aanka ku soo aroortay nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay oo lacna ay soo aroortay dadka in in badan lagula dardaarmay inay kalgacalkeeda ka fogaadaan laakiin waa goorma waxay culammadu yidhahdaan waa laba majaal markay taagantahy waa marka ay adduunku iyo kalgacalkeedu iyo la xidhiidhkeedu uu xaajis ka noqdo wax kaa celinaya xaajisan bayna annaasi wa bayna allahi walyawmi alaakhir markuu yahay maalku iyo adduunku mid ku dhaafinaya inaad ilaahay rumayso ama qiyaamaha inaad derderto maalinta aakhiro waxba heli weydo marka waa madmuum mar labaadna waa madmuum hadduu xoolaha iyo xoogsigeeda iyo ka shaqaynteedu jihaadka xaqa ah uu kaa reebayo iyana waa madmuum waxay idhaahdaan qur-aanka labada jeer ee adduunka caydiisa uu ku soo aroortay waa labada tan bal aan nusuus badan oo qur-aan akhriyo mar qurana aan wada tilmaamo ereygaan uga jeedo ilahay wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala qur-aanka wafarixuu biاlxayaaةi اdunya wama alxayaaةu اdunya fi اlآkhirati ila mataac in اladina la yarjuna liqaءana waraduu biاlxayaaةi اdunya waاطma'nuu biha wاladina hm can aayatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum الnaaru bima kanuu yaksibuun waxaa kaloo alla leeyahy subxaana wa tacaala wawaylu lilkaafiriina min cadaabi shadiid الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وحال الله سبحانه وتعالى إليه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين آيات كان صوشيقية أمثالكم وحي سوء أرورين xubu dunya ama adduunka kalgacalkiisa oo qofka ka kaxaynaya ilaahay rumayntiisa ama se maalinta aakhire uu xoogsigeeda markaasi adduunku waa malcuun adduunku hadduu maalinta aakhire ku ilowsiinayo ama se aliimaanu billahi uu kaa kaxaynayo waa malcuun wuxuu kaloo malcuun yahay haddii jihaadka xaqa ah uu kaa reebayo qul in kana aabaa'ukum waabnaa'ukum waإkhwaanukum waazwaajukum wacashiiratukum waamaalun اkhtarftumuuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا ما أنزلت صورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا أن نكون مع, القوا... مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف wطبca عlى quluubihim fahum laa yafqahuun nusuustaasi qur-aankii waxay sheegaysaa uluطawl jihaad ka baxsanaya ama dad la leeyahay xoolihiina iyo carruurtiina iyo waxa hanti haysataan iyo tijaare iyo wax oo dhan haddii kafad la dhigo jihaadu fii sabiili illahina kafad la dhiga tanbaa raajixa macnaheedu waxa weeyaan laba shay adduunku waa malcuun ama waa madmuum ama shareecadu way ceebaysay waa haddii xoolo dhaqadka iyo waxa kane ay aakhiro iyo alle ku weydaarinayaan ama se xoolo dhaqadka iyo waxa kane ay jihaadun fii sabiili illahi kaa kaxaynayaan labadaa goor waa lunsan yihi qofka fa amaa man tagaa wa aatara alxayaata addunya wa iitaar can alaakhira faina aljaxiima hiya alma'wa bal tu'hiruuna alxayaata addunya walaakhiratu khayru waabqa waladiina kafaruu yatamatacuun waya'kuluun kama ta'kulu lancaam wannaaru matwan lahum aayaadka aan akrinayoo dhami waxaynu leenahay waa adduunkii khaflo horseedayey ee horseedayay inaad aakhiro haafil ka noqoto waa arrin aan ilaahay aqbalayn markaa mu'min iyo kaafir midna laga aqbali maayo hadday adduunku mu'minka uu haafil ka dhigayo ama gaalka uu haafil ka dhigayo labada midna la aqbali maayo ama aragtidan odhanaysa adduunka iyo aakhiro waa laba saf oo iska soo hor jeedo oo haddaad adduunka u jeesato macnaheedu waxa weeyaan aakhiraad ka tagtay ama aakhire haddaad u jeesato adduunkaad ka tagtay ma aha baynu leenahay aragtida saxaha aragtida saxay waa ta u arkaysaa waddo qurun inay jirto oo ah adduunkan waxa yaallo dhan lagugu intixaamay lana eegayo dariiqa aad marto aakhirana inaad adduunkaaga o dhan u wada adeegsato sidaa daraaddeed baa waxaynu leenahay aragtida tasawufka ama suufiyadu ay xoogga saareen ee ah adduunyada in laga zaahido oo laga tago aan waxba laga qabani waa aragti qaldan waana aragtidii marka ay faaftay muslimka la gumaystay muslimku wuxuu gumaysiga galay markii dacfi tiro badani uu ku dhacay dacfigaana waxaa ka mid ahaa in intii yaraydee diinta qabsashadeeda ku hadhayna sawmacaad iyo masaajid iyo meelaha inta la geliyey la yidhi dunida oo dhan ilaaba de haddaad dunida ilowda adiga iyo masaajidkaagaba waa laisku kin gumaysanaya masaajidkani nabadgeli maayo adiga iyo masaajidkaagaba waa lagu gumaysanaya sidaa awgeed waxaan leenahay islaamku dariskeenna wuxuu ahaa aakhire iyo adduunku xidhiidhku leeyahay waa maxay waxaan leenahay islaamku wuxuu yaqaanaa adduun aakhire ku gaadhsiiya adduun lagu faray inaad bidhbidhsato laakiin u bidhbidhsatid ama ugu raaxaysatid si aad aakhire ugu liibaantid ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا khاalisة yومa القiyamة kadalika nufasilu الآيaaتi لqowmi yaclamuun ilahay wuxuu leeyay dadka waxaad ku tidhaahdaa man xarama ziinaة الlah waar yaa dadka ka mamnuucay ilaahay subxaanaه watacaala ziinadu dadka siiyey ziinadu waa maxay waxay idhahdaan ziinadu waa shayء zaa'id can الdaruura الziina hiya اljamaal jamaalku waa qurux yaa quruxda reebay baa la yidhi inaad qurxoonaataa diintay ka mid tahy inaad qurxonaataa diintay ka mid tahy sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa markii nicamku ina siiyey uu alle sheegayey walancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaafic wa minha taakuluun walakum fiiha jamaalun xiina turixuuna wa xiina tasraxuun ilahay wuxuu yidhi xoolaha alla idiin abuuray xoolahaasi laydiin abuuray baa la yidhi manfac tiro badan baa ku haysataan waxaa cuntaan iyo wax walba waa ka helaysaan waxaa kaloo la yidhi walakum fiiha jamaal quruxna way idin yihin baa la yidhi subxii markay sii dareerayaan malaa intiinan waaba iska yartay nin xoolo dareeriyo quruxdooda arkay iyadoo roob da-ay oo dhulku barwaaqo yahay oo meel waliba evergreen tahay oo aad xoolo sii daysay oo intay barqada kuu dhergeen ay iska wada fadhfadhisteen waa markay noloshuba ugu qurux badantay yacni nolol ka qurux badan markay ziino tahay ilahay baa qur-aanka ku sheegaya wuxuu leeyahay walakum fiiha jamaal xiina turiixuun wa xiina tasraxuun baa ilahay yidhi qurux baa ku sugan baa la yidhi markaa sii dareerinaysaan iyo markaa ay casarkii soo ekaysid ama soo mayracda aad xagga usoo jeedisa cadceeddu ay ku qabato iyadoo meel waliba barwaaqato xooliyo dhogor goosta ay ku hor socdaan waa qurux idan quruxda noloshay ka mid tahy waxaan uga jeedaa dariskan salaadda waa waajib jamaaco inaad ku gudataa baana fiican ood jamaacaadka xaadirto inaad dadka baryinno waa waajib oo aad xoogsato ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartaana waa wax loo baahan yahay haddii aynu idhaahno ummaddoo dhami ha wardido wardiga ha qaadato ha wardido haye cidina yay xoogsigan inta ugu yaree lagu noolaan karo un markaaad soo qabato fadhiiso oo dadku markaa yuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handase la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxaasoo dhami waa adduunka faanigaabay ku tacalluqaan haye waxaasoo dhami waa zakhrafat alxayaati addunya natiijadu maxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa ummad dhammaanteed foqoro ah dhammaanteed jaahilka ah nolosha adduun say u maamusho dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin yacni waa caalla cala annaas dad dadka ku dul nool barasites baa soo baxaya dad bashariyada kale ku dul nool waxa loo baahan yahy wuxuu weeyaan waaciddu lahum mastatactum min quwati wa min ribaati alkhayl turhibuuna biha caduw allahi wa caduwakum baa la yidhi oo kayfa tacud haddaad jahli iyo baqa idin wada hayo kayfa tacud haddaad jahli iyo faqri uu ku wada hayo saasha isweydiinta le waxa weeyaan markaa nooca haddii loo noolaado xanuunkaa faafayo cidda wayse loo heli maayo jahligaa faafayo cid nolosha horu maraysa la heli maayo noloshoo dhan baa aasmaysa muslimiintii hore waxay caanka ku ahaayeen ee dadkani sida qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal masaladaa u dhegtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kaloo ahaayeen istihlaag dadka ugu yar labadaa masale ma isla fahmi karaysaa waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raxraaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneera ayuu hadduu hilib yaroo shiilan cuno is odhan jiray armaakani kii aakhiro kuwa idaariya idan may ahayn wax la-aan ee waxay iyadoo gacantooda ku jirta aanay qiimo badan u samaynaynin innaga laba mashkilaa meesha taalla dad badh yidhi aakhiraan ku soconnaa adduunkaba uma baahnin dabeetana un gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tidhi adduunyaan raadacaynaynaa dabeetana adduunkaanu iska bidhbidhsanaynaa meelaha duulduul oo kolba siyaaxo tag iyo daar yaroo cagaaran iyo intaa noloshaba intaa moodo aakhira ilowday laakiin labadaba cagsigooday ahaayeen saxaabadii nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxay ahaayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan lee muntajiin ah markay noqoto conceptionna waxay ahaayeen dadka ugu yar wa hada huwa zuhd la sheegayaana marka zuhdiga xaqiiqigiina waa kaa culamaa ilxadiid rag ka mid a oo waaweyn oo salafkiiyaba waxay odhan jireen nin ka mid abaa wuxuu yidhi ardadiisi isagoo la dardaarmaya waryaadheen anigu walaalahay baan ku kor noolo wax la cunaa buu yidhi idinka waxaan idinkula talinaya inay xoogsataan buu leeyay intaa yartiin xoolo dhaqda waa nin muxadisiinta waaweyn ee la yaqaano ka mid ah muxadisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata amase xadiidka ku xoogsada muxadisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin deetana waxay odhan jireen idiin sheegi mayna xadiidka idinka waxna siiya mooyaane marka lacaga la siiyo ayayna xadiidka sheegi jireen marka ahlulxadiidku markay ka warramayaan raggay maagaan bay ku jiraan oo yidhahdaan xadiidkoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto walaa brofessor baan ahay walaa ustaad baan ahay walaa waxa kan baan ahay melihi ma bannaana laakiin waxa aan tilmaamayaa iyaga aragtidooda waxay ahayd inuu wixiisana xoogsado cidina aanay u mano sheegan markaa laa dawlad walaa shicib walaa qofna aanu u mano sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheego haddana isagu inuu dadka u mano sheegto oo cilmigiisa uu aakhiro iyo ajar ku helo mu'minka xaqa ahi markaa waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sarreeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo haddaa see la odhanaya xoolaha badana la shaqaynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynoo dhisaynu laanay waayo waxaynu soo saarrayba waynu cunay ama muntajiin baynan ahayn ama mustahlakiin baynu nahay labadubana waa waxaan fiicnayn muntij noqo mustahlikna ha noqonin wax soo saar waxna hay si aada nolosha u barbaariso o u horumariso westarankaynu maanta joogna carruurteenna islamic school baynu u laanay maxaynu ugu weynay ama waxba inan soo saarin oo caydha aynugu fillaatay ama wixi aynu soo saaraynu liqnayo waa la boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganay marka waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahan yahy waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ee masaajidka dhisay saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nebigu u dirayay yaa lahaa yuhuud baa lahayd yuhuuddaa la booma noloshoo la xoogsadaa la lahaa meeshuu lahaa cabdiraxmaan ibnu cawf dulluna cala suuq waa suuq lyahuud suuqi banu qaynuqaac baa la geeyey meel kale lama geynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay cinwaankii la ii dhibay wuxuu ahaa calaaqat اdunya biاlaakhira adduunku aakhiro xidhiidhku la leeyahy waa maxay xidhiidhku la leeyahy waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa dariiqii aakhiro loo marayey hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado u arkaa xoogsiga xalaasha ahi cibaadadu ka mid yihi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi kafaafka aada noloshaada adigu daberi kartaa cibaadaday ka mid tahy baryadoo aada iska dayso aan sooshiyaal wax weydiisanin cibaadaday ka mid tahy inaad isku fillaataa cibaadaday ka mid tahy qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahy qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahy in marka tusaale lasoo qaadanayo aada adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatee caydha ku nooli diinyariday ka mid tahy diinyariday ka mid tahy bal eh dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diinyari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxa aan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga geli gacantaada goormuu gelayaa goorta aanu wasni badan cunistiisuba kula lahayn marka isaga kaa mid tahay inaad faasuuliyad cunto iyo inaad biiso cunto inaad garow cunto iyo inaad maxay inaad digir cuntaa digirta marka la cuno iyo biisada marka la cuno jidhku intuu u baahan yahay labadaba uu ka helaa calooshu ma kala taqaano wax lagu riday inay biiso tahay iyo inay digirtay caloosha waxay taqaanaa in vitaminis ay hesho protinis inay hesho fatsi wixii ay u baahnayd inay hesho waxaasun baanay ka dhuuqdaa waxa laysi dheeriya waa maxay waa dhadhanka afka carabkaa kala sheegay inay biiso tahay iyo inay digirtay intan carabka saxaabadii way ka adkaysteen intan carabka way ka adkaysteen laakiin caloosha waxay u ogolaadeen wixi ay u baahnayd inay hesho waxay u baahnayd inay hesho ee brotin iyo vitamins iyo waxay u baahnayd waxay aqbaleen inay noloshan bini aadamka ay mas-uuliyaddeeda iyagu qaadaan oo ah qiyaadat albashariya bini aadamka inay hoggaamiyaan oo xaqa ku hoggaamiyaan qof qaawani soomaalidu waxay ku maamaadaa laba qaawani isma qaada bay yidhahdaan qof qaawani bashar kalena ma hoggaamin karo adaaba qaawani waxaad u baahan tahay si aad basharka u hoggaamin karto inaad noqon karto modhalkii lagu dayanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu uga warramay qiso dadkii hore dhex martay oo ah laba nin ayaa dhulka la iibsaday xadiiska bukhaari ku yaalla markay dhulka la iibsadeen ayaa kii dhulka iibsaday wuxuu ka helay kuus ama kuusad ashuun ama jalxad ayuu helay dahab ku jiro oo dhulka ku jirtay waxaan shareecada islaamiga rakaaza loo yaqaano laakiin qoladani waa shareecadii inaga horraysay bahashii buu soo qaaday dhulkii uu ninka ka iibsaday buu ka qoday dabeetana intuu soo qaaday buu u keenay ninkii wuxu uhi war nin yahow jalxaddan dahabkaa baan ka helay dhulkii ee anigu melihiiyo adaa lehe qaada buu ku yidhi ninkii kale wuxuu ku yidhi isaguna waan anna melihi oo haddaa yaala de wuxuu yidhi anigu dhulkan kaa iibiyey wixii ku jirana kama warhaynin adaa isule adigu qaado innaga dahab dhalaalaya haddaad aragto dhareerkaaba kaasoo dai lahaadee adiga ale iyo warkaasi ha dambeeyo sidii aad u yeelan lahayd baad shan sheekh soo weydiin lahayd sheekh dhul haddaan wax ka helo maaniga ale ale waa fatwaad raadinaysaa inaad intaa ku qaadato waayo markaad bidhaantiisa aragtay ayaa hungurigu bilaabmaya ama ninka kani waxaaba la qiima yar dahabku lamacaan lama leh dhalaal lama leh sidaa awgeed buu wuxuu ku leeyahy intuu iska soo qaaday kii meesha sii joogay waar adaan dhulka kaa iibsada adaa leh ha qaado kiina wuxuu yidhi waar anigu melihiye adigaa leh ha qaado waxay tagtay markaa maxkamaddii dunida ugu cajaa'ib badnayd maxkamadaha maxaa loo tagaa waxaa loo tagaa laba qof oo wax isku haysto maxay leh mid waliba leh anaa leh markaasaa xaakim loo baahdaa laakiin hadday noqoto adigaale miya xaakim loo baahdaa lama baahdo laakiin nimanka kan adaal iyo adaale ba lagu kala bixi waayo dabeetana xaakim baa loo baahda nin baa laysula tego waxaa la yidhi noo garnaq maxaan idinku garnaqaa buu yidhi nin baa wuxuu yidhi dee sheekadii baa la sheegay adaal iyo adaale baanu isku haysanaa waa maxkamad hariiba markaa adaale iyo adaale baa la isku hayaa ninkanna noo garnaq baa la leeyihi wuxuu ku yidhi markaa waaya gartiinnii baa naqay su-aal baan adiga ku weydiiyey alakumaa waladun carruur ma leediin mid baa yidhi inan baan leeyahy kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahy gartaa waxaan ku naqay buu yidhi haddaba inankaa iyo inantaa intaa isu guurisaan xoolahana ku sadaqadeeya iyaga ku bixiya inankaa iyo inantaa intaa isu guur maxaan xadiidka uu soo qaadanaya waxaan usoo qaadanaya waxa weeyaan islaamku wuxuu ina farayaa xooluhu inaanay qalbiga inaga degin inay gacanta inaga degaan islaamku inama farayo faramadhnaada oo qaawanaada dhammaantiin laynama farayo laakiin waxaa layna farayaa xooluhu gacantiina ha ku jiraan ilaahayna ku ateeco wixii laydin yidhi ku bixiya ku bixiya markaad soo xoogsanaysaan xalaal ku keena markaad bixinaysaanna xalaal ku bixiya islaamku wuxuu ina farayaa adduun iyo aakhiro kala soocani ma jirto ee waa shay qura ee adduunkana ku nooshiin intaad joogtaan dad muntajiin ahaada islaamku wuxuu ina farayaa noloshoo dhami waa cibaado qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wa bidalika umirt wa ana awal almuslimiin idan ikhwatii fi lcaqiida derisku wuxuu ku kooban yahay markaa aragtida suufiyada ma qabne ah adduunka ka tago masaajidka galaq bes aragtida xoogsiga ah ee ah iska xoogsi taga rag waa raggii xoogsadana ma qabno xataa ma qabno aragtida odhanaysa saacadna soo cibaadayso saacadna xoogso ee waxaanu qabnaa aragti odhanaysa saacadda xoogsigana cibaado ka dhig saacadda masaajidkana cibaado ka dhig noloshaadoo dham i cibaado ha noqoto noloshaadoo dhan ilaahay ku ateeco subxaana wa tacaala adduunkaagu ha noqdo beertaad aakhiro u fadhanaysay meeshaad rabtay inaad aakhiro u beerato ha adduunkaagu ha ahaado hadduu yahay mid cilmiya hadduu yahay mid maadiya hadduu yahay mid lacageed sidaa awgeed baa waxaan ku tilmaamaynaa saxaabadan waaweyn aan leeyahy nin waliba milyanuu ka dhintay maxaa milyanadooda u maqli weydeen waxa u maqli weydeen taariikhdooda milyankan waxa lagu faaniyo waxa buuran ka ahayd waxa lagu faanaa waxay ahayd in ilaahay la adeeco waxaa laga yaaba intiina haddaan id weydiiyo zubayr milyaneer maaha qof garanaya inaanu jirin laakiin marka la idhaha casharatu lmubashiriin ma ku jiray ha sacd ibn abuwaqaas milyaneer maaha qof garanaya ma jiro lakiin haddaan idhaha casharatu lmubashiriin ma ku jiray waa la garanaya cabdiraxmaan ibn af cuhmaan ragga kan inay casharatu lmubashiriin ku jireen baa macno samaynaysa inay lacag haysteen macno samayn mayso koodii faqiirka ha iyo koodii lacagta haystay waxay ku kala mudnaayeen baa ina akramakum cinda allahi atqaakum sida daraaddeed adduun waa la hayee adduunkan qiimaha ahayn ee aakhirada qiima ahayd iyo in wuxuu aakhiro ka gooyo marka waxaan idin leeyahay adduun haydin soo galo laakiin yuu noqonin adduunku mawaasiinta oo iyo in int intaynu taagna ina noqon wallahi ninka heber waa nin baacmistaro weyn dabeetana waa laysu soo taagaya dee mar dumaal qabeenyay kanina waa mid aan waxba haysanin oo laysu soo taagi maayo miqyaaskaasi wuu qaldan yihi miqyaasku waxa weeyaan kii ilaahay adeecun baynu isu soo taagaynaa hadduu xoola haysto o ilaahay adeecana fa ahla wasahlan waa nin mu'mino fiican hadduu faqiiriyo ilaahay adeeca waxay leenahay ahla wasahlan waa mu'min fiican mawaasiintu yay qaldamin hadi waaxida mawaasiintu yay qaldamin adduunkuna ha noqdo ariiqa akhire lagu gaadho wallahu aclamu billahi tawfiq wasalaamu calaykum